abaqaadir daahijula ee xogayaha xiro kubadda cagta puntland ayaa xafiiskan ugu soo booqday kusoo dhowraayo daljir sharaab iyo nootaa mudan in noogu rantid waxaa jira ganaxyo iyo digniino aada soo saadheen sidiiba kooxda hambabare ee gobolka mudug maxay mutaysteen kooxahaas ama ciyaartooydaas aada ganaxdeen aad baa umahadsan tahay abdixakiin adiga dhegeystayaashaba raadiyo daljir waa idin salaamaya guud ahaan marka xiga tartan markuu bilaawdo awaalmarina waa leeyahay ganaxyana waa leeyihiin dabcan dabcan ganaxyadan waxay kamid yihiin shaqada maalmeedka xiriir kubadda cagta ee puntland inuu qabto dabcan maanta oo ay taariikhdu tahay sagaal iyo labaatan waxaan ganax ka soo saarnay ciyaaryahan u ciyaaray kooxda hambabaro oo warqadiisuna ay hadda miiska saaran tahay dabcan saxaafaddana lala wadaagi doono ay ku socoto guddoomiyaha kooxda kubadda cagta ee hambabaro wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha og xiriir kubadda cagta soomaaliya og guddiga garsoorka ee puntland og ujeedo ganaax haddaba guddiga dishibliinka iyo aadaabta ee xiriir kubadda cagta ee puntland markuu arkay warbixintii agaasimaha ciyaaraha iyo guddoomiyaha xiriir kubadda cagta puntland markuu arkay qodobka sagaal iyo tobanaad xarafka ja ee xeerka tartanka horyaalka laba kun lix iyo toban laba kun toddoba toban markuu texgeliyay habsamo socodka tartanka wuxuu go-aansaday ciyaaryahanka la yihahda maxamed cabdirasaaq maxamed yuuri oo ka tirsan kooxda homabaro waxaa lagu ganaaxay in laga joojiyay dhammaan horyaalka kubadda cagta hadday ahaan laheyd ciyaarid maamulid iyo farsamada kubadda cagta gudaha iyo dibaddaba iyo lacag dhan boqol dollar oo ay bixinayso kooxdii uu ka tirsanaa kadib markii uu weerar toos ah kusoo qaaday mas-uuliyiinta kale ah agaasimaha ciyaaraha iyo guddoomiyaha xiriir kubadda cagta puntland kana qeyb qaatay arrimo ku lagu qalqalgelinayo habsamuu socodka horyaalka kubadda cagta ee puntland sidaa daraaddeed waxaan ku raja weynahay in aan ilaalin doonno xeerar kubadda cagta iyo habsamuu socodka tartanka waxaa la farayaa kooxda inay lacagta ganaaxa lagu bixiyo inta ka horeyso shanta bisha labaad laba kun toddoba toban kooxdii ku bixin weydo waxaa la dul saari doonaa ciqaab dheeraad ah
waayahay xogaye in ciyaaraha gudaha iyo kuwa dibaddaba laga ganaxa ciyaaryahankaasi oo fal aan fiicnayn ku kacay waa waa ciqaab adag kulamo ama seasonka ama haafka horyaalka soo kuma fiicnayn in la ganaaxo
ganaaxyada iyo ciqaabta way kala duwan yihiin sida sharciyan uu qabo xeerka kubadda cagta ciyaaryahanka markuu jaallo qaato saddex jaallo u uruuraan hal ciyaar buu fariisanayaa ciyaaryahanka markuu uu calaamada casaanka ah toos u qaatana hal ciyaar buu fariisanayaa xeerka waxaa ku qoran haddii uu ku kaco falal intaas dhaafsiisan xiriirku xaq u leeyahay inuu go-aana ka qaato ganaxna laga soo saaro dabcan kuwan waxay ka mid yihiin waxyaabaha lagu xakameynayo ciyaaryahanada dabcan dishibliinkooda aan hagaagsanayn si loo dhiso ciyaartooy tayo leh waxay ku xiran tahay in la sameeyo abaalmarino iyo ganaaxyo kuwan waxay qeyb ka yihiin shaqa maalmeedka xiriir kubadda cagta puntland u degsan ciddii ku xadgudubta xeerka tartanka iyo qaab habsamo socodka ciyaarahana in tallaabo laga qaado ciyaarihii horyaalka puntland hadda meel wanaagsan bay marayaan kooxo ayaa aada u tartamay shalay kulamaa dhacay garowe ka dhacay iyo gaalkacayo iyo meelo kale xaggee ciyaarihii marayaan kooxda horyaalka hadda haysa waa kooxdee goolalinta ama ciyaaryahanada haatan ugu fiican oo xiro kubadda cagta ay maxay ugu talagaleen oo haddii alla idmo markii barnaamij uu dhammaado horyaalka oo kale maxaa laga yaabaa inay biin bixiyaan ama ay ku qiimeeyaan dabcan aad baa umahadsan tahay shalay oo jimco aheyd labada garoon ee kubadda cagta ee puntland lagu ciyaaray waxaa kala ayeen gaalkacyo iyo garoowe maalinta jimcaha ahayd waxaa wada ciyaaray garoowe ku wada ciyaaray boosaaso f c iyo s b c dabcan waxaa hal iyo eber ku badisay s b c gaalkacyan waxaa ku ciyaaray bari football iyo hombabaro waxayna isla galeen barbardhac hal iyo hal ciyaarahana sidii loogu talagalay bay u socdaan dabcan dabcan hadda waxaa horyaalka haysa kooxda s b c oo goolal kaga haysa kooxda horseed oo ay isku dhibco yihiin mid toddoba dhibcood bay leeyihiin waana isku dhibco dabcan horyaalka markuu dhammaado wixii abaalmarin la bixin lahaa iyo qaabka loo bixin lahaa kulli xeerkii markaan u qaybin kooxaha ayay ku xisan yihiin dabcan insha allah markii uu soo gabagaboobana waa bixin doonaa haddii ala yihahdo